You're with SBS Radio.
mudane wasiir een, waxaad beryahan aad ku sugneedeen ee, galmudug ee, gaar ahaan xarunta caasimadda ee dowladda galmudug ee magaalada dhuusumareeb Een, safarkii idinka aad kaga soo horeyseen ra-iisul wasaaraha adiga iyo wasiirka arrimaha gudaha ee kadibna ra-isul wasaaraha idinkugu soo biiray Een, ujeedadiisa ugu weynaa haddii aad soo koobto marka hore waa mahadsantahay ibrahim Een, uh, safarkan ku nimid galmudug uh, ujeedadiisa ugu weynaa waxay ahayd runtii maadaama galmudug la soo gaaray xilligii doorashadu ku soo dhowaaday isla markaana uh, loo baahan yahay in doorashadii dib loo yagleelo uh, ayaan horudhac u ahayn runtii ra-iisul wasaaraha wafdigiisa uh, annagoo halkan soo gaarnay caasimadda galmudug eh, una nimid een, eh, dowlad goboleedka galmudug madaxdeeda sare ugu sarreysa iyo bulshada ku nool reer galmudug si aan arrimaha ah, ugala sheekaysanno ugala hadalno eh, isla markaana aan iskula fahmno sidii galmudug midaysan taya leh ee u khidmayn karta eh, dadka reer galmudug isla markaana la jaanqaadi karta eh, dowlad goboleedyada kale ee dalka eh, inaan ka- ka yagleemno sidaan uga caawin lahayn baanu nimid wasiir waxaan la soconaa marka in waxyaabo badan aad isku afgarateen eh, dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda federaalka laakiin waxaa jira en, waxyaabo kale oo aad u kala fog oo kala duwan tusaale en, madaxweynaha galmudug en, xaaf waxa uu sheegay inuu burburay heshiisyadii dhammaan ahlu sunna lala galay eh, islamarkaana en, wax cusub dib loo bilaabayo arrimahaas bal haddii aad kala dhigto Eh, waa mahadsan tahay eh, madaxweyne xaaf eh, ah madaxweynaha eh, maamul goboleedka galmudug eh, runtii ammaan baan u jeedinaynaa isaga iyo eh, madaxa xukuumadda galmudug eh, sheekh shaakir eh, labaduba runtii aad waa dad ay aad uga go-an tahay eh, in galmudug eh, maxaan ku rahdaa doorasho ay gasho isla markaana eh, dib u habeyn lagu sameeyo galmudug eh, isla markaana loo furo eena loo dhigo gogol dib u heshiisiineed ee aada u ballaaran ee dhammaan bulshada ku nool galmudug ee si loo halkaas ay uga soo baxdo ee in la isku raaco in la dhiso galmudug ee cusub oo midaysan oo tayaysan oo runtii wakhtigeediina maxaan ku rahdaye ee la joogo rasmiga ahaa ee hadda la dhisi lahaa ee sidaad la socoto sheekh shaakir iyo madaxweyne xaaf labaduba waxay oggolaadeen ugu horreyntii in maxaan ku rahdaye galmudug ay doorasho aado ayay oggolaadeen Eh, kadibna madaxweynuhu waa kii warqad kale soo saaray ee u wakiishay runtii doorashada inay daadihiso wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya marka waxaan isleenahay eh, wax khilaaf ah oo hadda taagan ee galmudug ka jira ee ku saabsan eh, doorasho in la galo iyo arrimo dib u heshiisiin in la aado iyo inaan la aadin hadda ma jiro meel fiican ayayna maraysaa waxaan isleenahay insha allah waa laga gun gaari karaa meesha wax marayaan En, afarta bisha julaay ayaa lagu ballamay in la bilaabo en, guddiga doorashooyinka maxaa idin hergelay marka hadda maanta waa toban bishe waxaa hor waxaa hirgalay waxyaabo tiro badan baa hirgalay sidaad la socoto een, muddo dhowr iyo toban cisho ah ayuu ra-iisul wasaaraha dalka iyo xildhibaanada labada aqal ee federaalka ee ka soo jeeda galmudug ayay joogaan deegaanka galmudug Een, waxaa socota eh, kormeero iyo wadatashi lala sameynayo dhammaan deegaanada reer galmudug Eh, sidaad la socoto waxaan kusoo hormarnay dhuusamareeb waxaan tagnay cadaado waxaan tagnay caabudwaaq waxaan tagnay eh, huurshe waxaan tagnay eh, xeraale Eh, maanta ra-iisul wasaaruhu sida aad og tahay wuxuu joogaa gaalkacyo Een, waxaa kaloo jira in eh, ciidamadii reer galmudug ee ku kala noolaa ee ku kala sugnaa deegaanada galmudug inay socoto qaramayn la diiwaan gelinayo dhammaan eh, iyagoo ku biiraya eh, qaybaha kala duwan ee ciidamada eh, xoogga dalka soomaaliyeed hadday ahaa lahayd eh, een, militariga eh, nabad sugidda iyo booliiska iyo weliba asluubta sidoo kale waxaad ka warhaysaa inay yimideen galmudug dhammaan taliyaashii eh, qaybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka ah si looga miro dhaliyo oo loo qarameeyo ciidamada halkan jooga si ay qaybna uga noqdaan dib u xoreynta dalka ee laga xoreynayo khawaarijta iyo argagixisada ku nool marka waxaan dhihi karaa runtii waxaa socda la tashiyo tiro badan oo bulshada dhexdeeda ah waxaa socda in wax badan laga qabto dhanka amniga waxaa socda ra-iisul wasaaruhun uu ku dhawaaqay sidaad og tahay in gogoshii dib heshiisiinta la dhigo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug marka waxaan dhihi karaa guulo aad iyo aad iyo aad u weyn baa la gaaray muddadii yareed ee wafdiga ra-iisul wasaaruhu ay ku sugnaayeen galmudug waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego runtii shacabka reer galmudug waxay ahaayeen shacab u diyaarsan dib u heshiisiin inay qaataan waa shacab u diyaarsan inay dowladooda la shaqaystaan waa shacab u diyaarsan inay maamul goboleedkeeda dhistaan waa shacab u diyaarsan in amnigooda iyagu gacmahooda ay ku sugtaan marka waxaan dhihi karaa wax badan badan badan oo gogol xaar u ah in doorasho la qabto ayaa ka socda galmudug
waxaad sheegtay in gogasha la dhigay dhuusamareeb doorashada galmudug iyo dhisidda galmudugta loo midaysan yahay haddii aad tilmaan naga siiso waxaa laga soo bilaabayaa hoos oo xildhibaanadii hadda la dooranayaa kadibna madaxweynaha loo dareerayaa iyo guddoomiyii baarlamaanka qaab ceenkeebaa loo dhisayaa marka galmudug mase baarlamaankii hore ayaa weli jira waa mahadsan tahay ibrahim waxaa jira broses loo maro markii maamulku cusub yahay iyo markii maamulku xilligii muddaxileedkiisii dhammaaday ee uu doorasho aadaya maamul goboleedyada dalku siyaabo kala duwan ayay u dhisan yihiin qaar madaxweynaha xilligiisa iyo xilliga baarlamaanka ayaa kala duwan qaarna waa isku xilli galmudug haddaan ka soo qaado madaxweynaha iyo baarlamaankuba isku xilli bay isku muddaxilaad bay ahaayeen hal mar ay dhammaanayaan waxaa laga bilaabayaa marka galmudug way jirtaa horey u jirtay weyna jirtaa galmudug doorasho unbay gelaysaa waxaa laga bilaabayaa in dib u heshiisiin la sameeyo khilaafaadka jira la xaliyo waxaa lagu xijin doonaa insha allah in baarlamaankii xubnihii ka mid noqo lahaa lasoo xulo ergooyinkii iyo odayaashii dhaqanka isku yimaadaan soo saaraan qolo walba maxaan ku rahdaa xubnihii uga qaybgeli lahaa baarlamaanka kadibna maxaan ku rahdaa loo gudbo baarlamaanka guddoomiyiisii la doorto kadibna guddigii doorashada madaxweynaha la qabto kadibna madaxweyne la doorto marka brosesku sidaas ayuu u soconayaa wuxuu ku socdaa procedure loogu talagalay mudane wasiir dib u heshiisiintan aad sheegtay ee gogasha nabadda la dhigay dhuusamareeb maxay tahay dib u heshiisiinta yaa la heshiisiinaya yaa dareersan waa mahadsan tahay ibrahim waa og tahay waxaa jira khilaafaad baa jira maxaan ku rahdaa beeleedyaa jira khilaafaad beeleedyaa jira colaadaha meelaha ka dhacdhacay khilaafaad siyaasadeed baa jiro waa og tahay in khilaafaad siyaasadeed ay soo martay galmudug waxaa la doonayaa markii doorasho la aadayo tillaabada ugu horeydaa waxay tahay wixii khilaafaad ah ee muuqda ee caqabad ku noqon kara doorashooyinka in la xaliyo hadday ahaan lahaayeen kuwo bulsho hadday ahaan lahaayeen kuwo siyaasadeed waxyaabahaas weeye khilaafaadka laga hadlayaa laakiin khilaafaad yacni nooc kale ah oo oo oo fasir kale leh oo ka jira galmudug ma jiro mudane wasiir haddii aan su-aal kale ku weydiiyo waxaa dowladda federaalka gaarahaan wasaaradda arrimaha gudaha lagu dhaliilaa in doorashooyinka iyagu ay rabaan inay hogaamiyaan islamarkaana aad uga warqabaan waxa ka socda maamul goboleedyada waxaa horey laydinku eedeeyey tii ka dhacday koonfur galbeed oo dad badan ay aaminsan yihiin in shaksi dowladdu ay wadato halkaas u yimid galmudug maxay noqon doontaa doorashadeeda marka saameyn intee laag baad ku leedihin waa mahadsan tahay tan doorashada koonfur galbeed runtii waxay ahayd doorasho madaxweyne keliya la dooranayo oo madaxweynihii xilligiisii dhammaaday laakiin baarlamaan uu ka jiro xukuumadda federaalkana waxay ka ahayd korjoogto waxay facilitation unbay u samaynaysay dowlad goboleedka koonfur galbeed laakiin doorasho iyadu technically ay ka shaqaynaysay kamay dhicin baydhabo doorashada waxaa hogaaminayay koonfur galbeed baarlamaankeeda iyo guddigeedii doorashada laakiin halkan galmudug way yaro ka duwan tahay xilli door xilligii ugu dhammaaday khilaafaadna way jireen maxaan ku rahdahay madaxweynihii galmudug joogay ee madaxweynaha ka ahaa madaxweyne xaaf isagii ayaana runtii wasaaradda arrimaha gudaha u wakiishay runtii inay u arkay xilligan inay uga fara dhudhuuban tahay ay mudan tahay in ay hor kacdo doorashada wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta iyadoo runtii la kaashanaysa madaxda galmudug ee deegaankana joogta sidoo kale waxa waaye waa inaad ogaato ibrahim wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyada ayaa qaabilsan maxaan ku raha nidaamka federaaleynta dalka iyada ayaana soo dhistay maamul goboleedyada mas-uuliyad ayaana ka saaran jiritaanka maamul goboleedyada iyo horumarintooda intaba waayahay mudane wasiir marka galmudug hadda haddii dib u heshiisiin la bilaabo oo lasoo dhiso muddo intee la eg baa laga yaabaa marka in madaxweynaha lagu doorto ugu dambeyn arrintaas waa arrin farsamo waaye guddiyo ayaana u xil saarnaan doona haddii a la yidhaahdo ma rabo inaan ka hor dhaco shaqadaas waxay noqon doontaa shaqo xilligeeda la shaacin doono insha allah
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.